wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ee gobolka togdheer ayaa furtay masaajidka suweyro kiyaala xaafada ba iyo bokoolo ee xaafadiyo deganyiin dad bugtaale welibana masaajidka xaafadaasi kiyaala usahayay markii hore ko ka samaysan buusha iyadoona ku damqadeen dad muxsiniin oo dhismo masaajidka kulukaaladii wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ee gobolka togdheer iyo rugta dayacatirka kutubada qur-aanka kariimka ee burca qaar ku mid ee mas-uuliyiinta ay ku qeybgali daafurka masaajidka ee weliba ay sheegana ini weli baaha badan ku jarta xaafadu iyadoo weliban ka baaqeen dadka jeel kheyrkiin iyo ku qeyb qaadan madrasa landhisow owlaada ka nool xaafada baayo bakool ee magaalada burca beedkan ilaahay aynu furnay waxaweye masaajidkani xaafadan hadda ka hor ayaanu markaas soo boqonnay waxaweyaan masaajidka ay ku tukanyahin wuxu ahaa masaajidkan cooshadda inaga dambeeya waxay codsadeen oo dadka muxsiniinta ka codsadeen waxaweyaan in loogu bedelo qol sandaqad ah ama jiingad ah ay ku tukadaan maasha allah qolkaa weyn shanta mitir squareka ayaan u dhisnay ilahi subxana wa tacala mahad iskale waxa weeyaan waxaan u mahad celinaynaa u ducaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muxsiniinta ee khayrka jecel si gaar waxaan u mahad celinayaa maamada muxsinaadda ah waxaweyaan ka qayb qaadatay masaajidkan dhismihiisa ee dhistay umu zubayr iyo dhammaan dadka kale muxsiniinta ee khayrka jecel ee naloo soo xidhiidhay waxweye masaajidka markaan soo dhignay ummad fara badan waxweyaan khayr jecba nala soo xidhiidhay oo qof kastaa jecelyahay keligii inuu waxweye masaajidka qaato oo uu dhiso waxweyaan fursadda suu ka faa'iidaysto waxweyaan laakiin waxweyaan cid ilaahi subxana wa tacala waafajiyunba waxweyaan hawshaas qabanaysa ka faa'iidaysanaysa waan u ducaynaynaa halkay ka soo saarta ilahi subxana wa tacala wax ka khayr badan hagu bedelo waxweyaan insha allahu tacaala maalkeeda iyo waxweyaan wax kastoo ka cabanaysa ilahi subxana wa tacala u barakeeyo qof kasta oo muxsin oo khayr badan nala soo xidhiidha oo ka qayb qaata kitaabada iyo waxweyaan hawlaha khayrigaan wadno waxweyaan dadka masaakiinta aan caawino iyagana waan u ducaynaa insha allahu tacaala na garab taagaan mar walba beydkii ilahay maanta waanu furnay shalay galabaa salaaddii ugu horreysay lagu tukaday waxa weeyaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa biidni illahi kariim kole dadkani waa dad iska danyare u badan yihiin oo dad meesha waxweyaan qaxoontigu oo danyare weeye insha allahu tacaala dee intaa iyo inka badanba inay helaan caawimaad si gaar waxaan insha allahu tacala dadka uga codsanaynaa waxay u baahan yihiin waxbarasho caruurtu ilaa boqol iyo soddon carruur ay noo sheegeen meeshan joogaan wax bilaa waxbarashaa halkan iyo hoy waxbarasho u noqota insha allahu tacaala wax ku bartaan oo diinta ilahi subxana wa tacala ay ku bartaan waa qodobka labaad iyo qorshaha labaad insha allahu tacala doonayno inaanu halkan haddii ilahi kadho ka samayno ilahi subxana wa tacala khayr hadin siiyo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan odayaasha xaafadda iyo mas-uuliyiinta xaafadda waxaan ilaahay uga baryayaa cid kasta oo masaajidkan ka qayb qaadatay in ilaahay miisaankiisa xasanaadka uu ugu daro qof walba ama afa kaga qaybgalo ama adduuna kaga qaybgalo asbaab kasta oo ku yimid cid kasta oo geysatay waxaan ilaahay uga baryayaa in miisaanka xasanaadka ilaahay ugu siyaadiyo jannadana ku geliyo masaajidka annagaa tusnayd doqosh yar baan ku tukanayna kartoomo ku jiraan ilaahay idinkiisaa jiree wayna garab istaageen muslimiintaasay noo dhexgaleen alxamdu alshukru almulkulillah ilaahay baa mahadda iskale maanta beed ilaahay baan ku dhex jirnaa beed wanaagsan bay noo dhiseen adduuniya aakhare beedkooda allaha wanaajiyo bulshada ku nool xaafadda baay ee bakool ee magaalada burco iyo weliba haysata dhibaatooyin shirgadiisan oo dhiniga nolola welibana aan baahanyin ini lagu taageeraa adeegyada bulshada horumarinta caafimaadka walbarashada iyo weliba inuu helaan gargaara